waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista waxaynu ku faraxsannahay inaan idiin soo jeedinno barnaamijkeenna jidka xaqnimada aqoonkorarsigeenna ee buugga towraad waxaynu ka barannay in wakhtigii bilowgii horay uu ilaahay abuuray dadka adduunka ugu horreeyey ilaahay wuxuu doonayey in aan adeecno ama ay addeecaan qalbigooda iyo maskaxdooda iyo wixii kaloo la mid ah si ay ula lahaadaan xiriir guud oo suuban waxaynu aragnay siduu ilaah u tijaabiyey aadam taasi waxaynu ku ogaanaynaa in hadalkiisu addeeci doono mise in kale intaynan la abuurin haweenaydu ugu horraysay rabbigu wuxuu amray aadan naagtiina wuxuu ku yidhi dhibaatada iyo walaaca aad baa u badan doontaan oo dhib carruur ku dhali doonto oo waxay doonistaadu ahaan doontaa ninkaaga wuxuu ku talagali doonaa aadanna wuxuu ku yidhi codkii naagtayda maqashee oo waxaad wax ku cuntay geedkii aad ku amartay anigoo leh oo waa inaad wax ka cunin sidaa daraaddeed dhulku waa habaaran yahay adiga awgaad maalimaha cimrigaaga oo dhan dhibaatada wax kaaga cuni doonto ilaahay wuxuu u jawaabay nebi aadan wuxuu ugu dhigay in abaalmarinta caasinimada ay tahay dhimasho iyo kala tegid ilaahay aad buu u jeclaa nebi aadan wuxuuna doonay inuu la xiriiro ama ula lahaado xiriir suuban una xajiyo una addeeco rabbiga hase yeeshee barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu ka barannay in aadan iyo xaawa ay shayddaanka dhegaysteen oona ku caasiyeen rabbiga taasoo la xiriirta geedka aqoonta iyo nolosha maanta waxaynu ku guuda jirnaa waxbarashadii buugga towraadka cutubka saddexaad ee bilowgii waxaynu arki doonnaa wixii dhacay markii aadan iyo xaawo ay dambaabeen oo labadoodiba indhahoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin waxayna isku tosheen caleemo berde oo ay gunti ka samaysteen sheyga koowaad ay aadam iyo xaawa sameeyeen markay ereyga ilaaha diideen waxay isku dayeen in ay daboolaan ceebtooda iyo qirashada dembiga ay sameeyeen waxaynu barannay in aysan aadan iyo xaawo ay cunin geedkii lagu kala garanayay wanaagga iyo samaanta iyagu way qaawanaayeen wax ceeb ah maysan dareemi jirin ilaahay fikirkooda xagga jidhkooda beddelmay waxay qarteen ceeb dembiga ay faleen awgeed waxaa kaloo aynu leennahay buugga towraadka wuxuu leeyahay oo waxay maqleen codkii rabbiga ilaaha ah isagoo beerta dhex socda kolkii maalintu qaboobayd oo ninkii iyo naagtiisa way iska qariyeen ilaahay oo waxay ku dunteen geedkii beertii dhexdooda ilaaha waa xaqsooro wuuna xukumay aadan iyo xaawa dembigii ay faleen awgii sidaa daraaddeed ayaan uga aragnaa aayaddani oo leh oo rabbiga ilaaha ahu wuu yeedhay ninkii oo wuxuu ku yidhi xaggee baad joogtaa ilaahay muxuu u sameeyey markuu aadan dembaabay aadan buu u yeedhay wuxuu isku dayey inuu ilaahay iska qariyo wuxuu rabay uu ugu yeedhay aadan muxuu doonayey in aadan uu qirto dembigiisa ilaaha hortiisa ilaaha weli wuu jecel yahay aadan inkastoo ereyadu ilaahay diiday oo ahaa in uusan cunin geedkii ku yaalay jannada dhexdeeda jawaabta aadan waxay ahayd sida tan halkeed joogtaa towraad wuxuu leeyahay isagu wuxuu yidhi codkaagaan beerta ka dhex maqlay waanan cabsaday maxaa yeelay waan qaawanaa oo waan isqariyey kolkaasuu ku yidhi yaa kuu sheegay inaad qaawan tahay miyaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray inaadan wax ka cunin ninkiina wuxuu yidhi naagtii aad ii siisay inay ila joogto ayaa geedkii wax iga siisay oo aana waan cunay oo rabbiga ilaaha ahu wuxuu naagtii ku yidhi waa maxay waxaan aad samaysay naagtii waxay tidhi abaysadii ikhiyaanaysay oo aanna waan cunay oo rabbiga ilaaha ahu wuxuu abaysadii ku yidhi waxa aad samaysay aawadiis waad ka habaaran tahay xoolaha oo dhan iyo dugaag kasta oo dhulka jooga waxaadna ku socon doontaa boggaaga ciid banaani ciid banaad cuni doontaa maalmaha cumrigaaga oo dhan oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda iyo madaxaagu burburi doonaa adiguna edbintaada burburin doontaa naagta wuxuu ku yidhi dhibaatada iyo walaaca aad baan u badin doonaa oo dhib baad carruur ku dhali doontaa oo waxay doonistaadu ahaan doontaa ninkaaga wuu ku talin doonaa aadan wuxuu ku yidhi codkii naagtaadana maqashay oo waxaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray anigoo leh waa inaad waxba ka cunin sidaa daraaddeed dhulku waa habaaran yahay adiga awada maalimaha cumrigaaga oo dhanna dhibaatada wax kaga cuni doontaa qodxaan iyo yomaruqna waa kaga soo bixi doonaan waxaadna cuni doonto geedaha yaryar dhegeystayaasheenna qiimaha ee qadarinta mudanu waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna haddii aad qabto wax su-aala fadlan inala soo xiriir radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com sidaas iyo nabadgelyo
masiteheedi jir baa tahay huno waxaan kuusasabayaa